maamulka degmada baardheere ee gobolka gado ayaa meel fagaara ah kula hadlay boqolaal dadweyne ah waxa ayna sheegeen in degmada ay ka mamnuuceen mootooyinka labalugaadleyda ah iyo indhashareerka ay xirtaan dumarka gudoomiyaha degmada baardheere ayaa faahfaahin ka bixiyey awaamiirta ay soo saareen maamulkaasi
waxaa baardheer laga mamnuucay mootada labada lugoodleh haddaad ku shaqaysanaysa taariikhda maantay ka bilaabanaysaa shan iyo toban beri baan siinay shan iyo toban beri waxa la yidhaahda waa indhashareerka ama waxa afka lagu xidhanaya waxaan la dagaalami doonnaa dukaanka lagu gadaya lama arki karo indhashareer mana ka shaqayn doona baardhere dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa sheegay in awaamiirtaani la dhaqangelin doono ciddii dhaqangeli weysana sharciga lala tiirsan doono
amarka aan bixinayna waxay tahay annaga qofkii aan ku aragna muddada markay dhammaato askarinkaana ma wadanayo annaga ma rabno intifaaceeda waa guweyn annaga dab baan ku ridayna ayaa dham wax ilaahay abuurto inaan wadanno ama aan ku nacfino ama qofkaana uu sii haysta ma jiri doonto ku saabsan iyo nabadooda gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ururka ayaa idin sheegay muhiimaddu waxay tahayna aad iyo aad bay waxay u tahay guul awaamiirtii muhiimka ahaydna waxaa idin sheegay gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ururka ayaa idin sheegay muhiimaddu waxay tahayna awaamiirtan ayuu maamulka degmada baardheer ee gobolka gado ku sabeeyey sugidda amniga bulshada iyo ka hortegista wax kasta oo lid ku ah nabadgelyada shacabka